bartamihii bishii julaay sannaddii labada kun saddex iyo tobanka ayay ahayd markii dowladda austraaliya ee xilligaas hoggaanka haysay ay ku dhawaaqday in aan degganaasho la siin doonin cid kasta oo doon sharci darro ah ku soo gasho dalkan austraaliya haddaba waxaa jiray boqolaal magangelyo doon ah oo naftooda ku soo biimeeyey badweynta hindiya si ay u soo gaaraan dhulka austraaliya laakiin nasiib darro marka ay soo gaaraan biyaha qaaraddan austraaliya ayaa laga hortagaa oo waxaa loo weeciyaa jasiiradaha yaryar ee dadkooduba saboolka ay yihiin oo halkaas dowladda austraaliya ay ka samaysatay xeryo lagu hayo soo galootiga dadkaasi waxaa ka mid ah soomaali badan oo isugu jirta dumar carruur iyo rag kuwaas oo ku kala jira labada jasiiradood xeryaha ay ka samaysteen australiyaanka ku dhalo meeshaan hal cunug aan ku dhalay intaan ku guursaday hal cunug aan ku dhalay marka horena waxay diir cunug waxaan kusoo dhalay baabana yugani meel la dhahayo jasiiradda baabana yugani cisbitaal ku yaalaayo ii qaadeen sharciyada soo galootiga ayaa marba marka ka dambaysa lasii adkeeya waxaana ugu dambaysay markii dhowaan dowladda austraaliya ay ku dhawaaqday in sinaba loo qaabili karin cid si sharci darro ah dalkan ku soo gasho
imaanadeena qaabiso wajigedi sharcigeedana siiso labada xisbi ee waaweyn ayaa arrinkan ka siman afar iyo labaatankii saac ee ugu dambaysay ayaa waxaa soo baxayay warar farxad gelin kara magangelyo doonka ku jira xeryahaasi qof kasta meeshaan jooga wuu ku farxay waayo inuu meel laari dhoonto jasiiraddan meel dhoonto cagsigan meel dhoonto uu ka baxo marka warkaas oo ah in dowladda maraykanka ay sheegtay inay qaadan doonto dadka hadda ku jira labada xero ee diyaarka u ah una qaabaysan qaxootinimo oo ka diiwaangelisan jasiiradaha iyo weliba dalka austraaliya waxaan la xiriiray safiya oo ka mid ah hooyooyinka carruurta ku haysta naaru warkan marka ay maqashay sida dareenkeeda uu yahay ayaan kala sheekaystay safiya marka hore waa ku salaamayaa marka labaad warbixintan cusub ee aada maqasheen ah in maraykanku ay idin dalbadeen in qaxootiga ku jira xerada naaru iyo mines ireland in ay qaadi doonaan horta sideed u aragtaan markii warkaas aada maqasheen qof kasta meeshaan jooga wuu ku farxay waayo inuu meel laari dhoonto jasiiraddan meel dhoonto cagsigan meel dhoonto uu ka baxo marka dowladda hadda wakhtigeeda sii dhammaanaya ee uu madaxweynaha ka yahay barack obama ayaa u muuqata inay arrinkan dedejin doonto ka hor intaysan bannaynin aqalka cad safiya ayaa ii sheegtay in diiwaangelinta durbaba la bilaabay iyadoo isbuucan dhammaadkiisana ay leeyihiin interview kadibna laga yaabaaba sida iyaduba ay sheegtay in bishan dhexdeeda loo qaado ameerika kale waktigii lagu dhawaaqay kale waxaa lagu dhawaaqay labii tobankii duhurnimo migrationka deg deg ayaguma noogu imaadeen way noo sheegeen waxay naga qoreen marka lambarka iyo kaarka marka qof kasta meel baa la qora xafiiska xafiiskaas qof kasta tegaya lambarkiisa iyo wuxuu soo qoraya kaarka oo d kaarka lacagta ku qaato ceebta marka meeshaasaan kusoo qorna marka khamiistana waxaa naloo bilaabaya foomamkia lanii keenaya si aad u kala dooratiin america meeshaas ka degi laheedeen marka hawsha waxay u eg tahay marka hool idin farxad gelisay oona aada loo dadejinay miya aada iyo aada hawsha meel deg deg ogtahay bishaan adiga waxaa la bilaabaya dheen bishaan gudaheeda dhexdeeda ayaa faleedka la bilaabaya dadka faleedkana guruub guruub baa laisku raacaya konton qof oo boqol qof camal ayaa laisku raacaya guruub guruub oo marka waxaa leedahayba bishaan gudaheedaba in dadka la qaadaa laga yaabo america la geeya haa interviewga khamiistu bilaabanaya waraaqaha foomamka la keenaya marka foomkaas haddii qofka usoo baxo uu buuxiyo faleedka waktigu ku qoran yahay unbaa loo sheegaya dadka iyaga jooga austraaliya ee sharciga aan haysan ayaa iyana la mid ah kuwa xeryaha ku jira inkastoo weli aan la ogeyn qaabka iyaga loo maarayn doono laakiin haddana waxaa ka mid a dadkaasi ebyan oo iyadu ku nool magaalada brisban canugna ku dhashay halkaas waana gabadhii sida qasabka ahaa loogu xadgudbay jasiiradda naaru oo ay ku uuraysatay dood badanna dhalisay uurkeeda in lasoo rido iyo in kale waxaa safiyaha ii sheegtay in saaxiibadeed abyan ay ka mid tahay dadka ameerika loo qaadi doono maadaama austraaliya u diiday deganaasho gabadhii la kufsaday australia joogtaa brisbane degantaa community brisbane marka ayadana shalay nala soo hadasay waxay tidhi anigana case manager ay imaatay waxay tidhi america lagu wadaa oo marka ayada xitaa sharcigii waa loo diiday in la siiyo waxaa laxagaa lagaa siinaya waddankaasaa lagu digudijin lagu siinaya waaya safiya ugu dambeyn marka waxaa jira weli gabdho ama wiilal raba in ay sidan oo kale doomo ay soo raacaan oo austraaliya saa ay ku soo galaan austraaliyana waad maqasheen inay diideen in qofna halkan hadduu doon kusoo galo ay sharci siin doonin oo naaru iyo baabinugini la geen doono dadkaa maxaa kula talin lahayd marka haddii lagu yidhahdo la hadal dadkaas waxaan kula talin lahaa inaysan soo bixin meeshay joogaan ay joogaan waayo annagaa filicno meeshaan meel maahan meel rasaala waayo marka dadkaas waxaan kula talin lahaa inay ka joogaan meeshooda saddexdii sane ee ugu dambeysay ayaa u muuqata inay hakadeen doomihii imaan jiray dalkan maadaama magangelyadoonku ay ka warhayaan sidii loola tacaalay kuwii iyagu ka horreeyey ee weli ku silicsan naaru iyo babanewgeni